qalbigu way ololay intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummaday gasheen intuu qabar laaya iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodob
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wacaana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan si walba maqalka raadiyaha cadadadiisu gaaraya waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadado habeen kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadado marka laga reebo habeennimada jimcaha
soomaaliyana kii kala gejima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye adgogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay doonayo gurunta kaa aada gudguyudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbiga igalangalkaayiin alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo buran gubac ku liibsiiya jidaan alaamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gejima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geedqalada kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababsha geengeenla iyo dumud ha kaa yeelo dablan wiila'aaneed allow guda kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday difi wayaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola sifte bugaagoranta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gejima ina kala geeyi قل عرمان الرباط كبدو القد يا هالان ولا لقى قدومي اني اقل كالات امين امين بحدد وينو امين امين بحدد وينو امين
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel mar kale habeen wacana wanaagsan dhegaystayaal meel walba joogtaan qodobada caawa ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona haddii allaha awoodala laga helo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre maanta waxa uu kormeer kadis ah ku tegay lix ka mid ah wasaaradaha xukuumaddiisa faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan kugu soo gudbin doona haddii allaha awoodala laga helo qodobada kale caawa ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka arrimaha gudaha turkiga waxa uu booqasho ku imaan doonaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maxay tahay booqashadaasi faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodala laga helo qodobada kale caawa barnaamijkaaad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida maantay waxa ay xukun ku riday eedaysano ka tirsanaa waa askari ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodala laga helo qodobada kale barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu ka hadlay gaadiidka dowladda qatar ay ku wareejisay dowladda federaalk soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodala laga helo qodobada kale caawa ee barnaamijkaaad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu qadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalka turki waa dhiggiisa dalka kenya uhura kenyatta waxauna uga tacsiyey dadka ku geeriyooday qaraxii talaadadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada nairobi faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodala laga helo qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona muwaadin soomaaliyeed oo lagu dilay dalka suudaan iyo dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadashay barnaamijka ayaanan kugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodala laga helo wararka caawa magaalada muqdisho aan ka helaynana waxaa dabki ka kacay magaalada muqdisho oo la dumiyey iyo maamulka gobolka banaadir oo faahfaahin ka bixiyey barnaamijka ayaanan kugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodala laga helo qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda qorshaynta iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda oo kulanna yeeshay barnaamijka ayaanan kugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodala laga helo qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha cusub ee maamulka puntland waxa uu magacaabay guddiga tirakoobka hantida maamulka puntland faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa haddii allaha awoodala laga helo xubintii xiisaha badnaada kalamaan barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan gabagabada barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan
neexo afrika waa u dambaynayo dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno abikey allow allow allow isku duunikeen allow allow allow isku duunikeen haddaana daayarteenu kicin oo aan bala diriyeexo afrika waa u dambaynayo dhagiba mayno dhagiba mayno
waa hagaag dhegeystayaal heestaasi oo dhammaystiran gabangabada barnaamijka ayaanan kugu soo gudbi doonaa u diyaargarooba barnaamijkii oo fidsan
miyaa kayrkiibaa la nacay miyaad khafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qaloocane
waa hagaag dhegaystayaal habeen wanaagsan waa habeenimo khamiis ah jimcana ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay toban iyo toddobada bisha koowaad sannada labada kun toban iyo sagaalka tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo ah cumar axmed ibraahim cumar jaxiife waxay farsamaynaya saaxiibkay xasan axmed maxamed waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii oo fidsan waxaan ku bilaabayaa deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya cali masaarka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa xalay galinkii dambe waxa aa lagu soo gebangabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo qayb ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ugu dambayntii xafladaasi kadib madaxweynaha waxa uu kulamo kala duwan la qaatay mas-uuliyiintii ka qayb gashay caleemasaarkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya
waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha cusub oo la doortay waxaan u rajeynaynaa inuu ilaahay hawshiis u fududeeyo idinkana waxaan idinka codsanaynaa guud ahaan shacabka reer baydhabo iyo koonfur galbeedba inaad gacan ku siisaan shaqadiisa adag oo runtii loo doortay waxaan rabaa halkan inaan uga tacsiiyo macaawa allaha u naxariistee hadamaa maanta naga baxayo geeriyooday maxamuud yuusuf muure oo ka mid ahaa howlwadeenadii eswaalka ragga ugu dambeeyey oo halganka eswaalasha qaybta ugu muhiimsan ama qaybaha ugu waaweyn ka soo qaatay haddaad xasuustaan waa ninkii loo talaalay ee allaha u naxariistee ra-iisul wasaarihii hore cabdulaahi ciise markii uu socday new york iyo london oo laga baqay in la sumeeyo ninkii u ekaa oo naftiis u horay macnaha inuu isagu la talaalo haddii ay sun tahayna uu dhinto allah u naxariisto jannadiisa iyo naxariista allah siiyo kulli ummadda soomaaliyeed iyo cayailadiisana sabar iyo imaan allah ka siiyo nin qiimo leh oo waddani ah yuu ahaa dadka saasoo kale ahna runtii waxaad moodaa hadda inay aada iyo aada noogu yeryihiin laakiin waxa ay sameeyeen iswaayl iswaayashii isagu hadda dadka ugu dambeysana yahay waxay dhigan tahay in lagu daydo maanta waxay ahayd caynisaarkii aan keligeyn ugu wada nimid saakay madaxweynuhu wadadiisii koobnayd oo runtii wanaagsanayd uu ka deediyey wuxuu ku muujiyey inuu leeyahay wax badan caawa laga sheegay wanaaga wuxuu ku muujiyey inuu leeyahay bisha aragtideed uu leeyahay xaqiiqdiina aragtidaasay tahay ay ku dhisan tahay waxqabadka laga sugaayo shacabka reer koonfur galbeed ay ka sugayaan afarta sano ee soo socota wuxuu muujiyey uu noo caddeeyey uu noo sheegay baahida dhabta ah oo gobolkan ka jirta ay ugu horeyso arrimaha amniga oo caawa dhowr jeer lagu celceliyey arrimaha amniga runtii waa arrimaha ugu muhiimsan dowladdan oo ay tahay dalkan inaan kusoo dabaalno amni buuxa khaasatan gobollada koonfureed oo ay joogaan qolada inkaarta qaba ee shabaabka ah oo arxadarrada ah oo u dooga soomaaliya inay dib u dhigaan ay burburiyaan shacabka soomaaliyeed hantidooda iyo iyo waxa ay laayan karaana ay laayaan marka arrintaas amniga ah waa arrin noo wada taalla insha allah haddii ilaa yidhahdana waxaan ka geysanaynaa gacan buuxda haddii ay ka yihaahdo wuxuu sheegay baahida jirta ka jirta arrimaha caafimaadka oon ognahay dadka reer koonfur galbeed inaysan haysan caafimaadkay u baahnaayeen daryeelkii caafimaadka u baahnaayeen loo baahan yahay in loo dhiso cisbitaallo oo maantana uu ku sheegay madaxweynuhu in loo baa inay u baahan yihiin dadkaas inay helaan caafimaad lacag la-aana insha allah intii karaakeenna ah dowladda federaalkaana waxaan ballan qaadayna inaan gacan ka siino wuxuu kaloo sheegay arrimaha waxbarashada arrinteedna waan ognahay intooda badan inaysan iskuul aadin khaasatan gobolkan iyo meel walba oo soomaaliya ah because macnada aysan haysan dhaqaalihii u baahnaayeen ay ku dhigan lahayn iskuulladaas marka waa waajibaadka dawladdeena saaran annagoo la shaqeeya dowlad goboleedyada inaan soo celino soomyadii lacag la-aanta lagu dhiganayo insha allah iyada laftigeena gacan buuxdaan ka geysana hadii haddii ay ku yidhaahdo bishankiisa ama aragtidiisa fog iyo waxqabadka laga sugaayo wuxuu kale uu ku daray arrimaha dib u heshisiinta oo ay tahay inta uu sheegay waa arrimaha dowladdan anugu madaxweynahan ka ahay ay u tahay farayoorkiisa ama muhiimadda ay u tahay dib u heshisiintu keliya maaha koonfur galbeed laakiin soomaaliya dhan yaa loo baahanya dib u heshisiin maclimaa muddo dheer ummadda waalaha ah ay dhibaato badan kala sheeganayaan marka dib u heshisiintu waxaan ognahay ma aha wax hal mar keliya ah maaha waa wax taxano ah oo mar walba loo baahan yahay dadka lagu dhex jiro oo dib u heshisiin loo sameeyo mar walbaba aysan ahayn wax hal mar ama laba mar dhacaya maxaa yeelay dadka soomaaliyeed dhaqan wuxuu lahaayeen markii abaaraha iyo dhibaataya jirto ama marka la yidhaahdo roobaa da- ina inay ku dagaalaan waaraha iyo meelaha biyaha yaaliya naq ay ku dagaalaan waxaa kusoo kordhay dibheshisiinta laftigeeda dad ku dagaala arrimaha siyaasadda oo runtii wax cusuba waxaad og tihiin sidaa lagu nimid labadii sanaad ugu dambeysay dibheshisiin badan inaan ka galna dalka maxaana ugu dambeysay oo aan ka shaqeynaynay laba beelood waara ah oo ku dagaalaya hirshabeelle khaasatan gobolka dooha agaarkiisa shabeellada hoose shabeellada dhexan iraahdo degmooyinka koogaa oo aan xalay u fadhinay laba beelood oo waara ah inaan dhex galno aan u helno xal waara waxaa ka horreysay marka yaa ka horreysay waxaa kasii horreysay gobolada dhexe yaala dhihi gobolada dhexe maxaanku yidhaahdaa hirshabelle laftigeeda maxaas iyo maqukuri oo saddex ismo ka hor iyagoo ay ku dagaaleen dad waala ah halkaas oo aan u dirnay wafdi wafdi weli uu ku maqan yahay gobolada dhexena sidaasoo kale marka laga soo bilaabo heshiiskii gaalkacayo oo hadda muddo laba sano ah aysan ka dhicin wax dhibaato ah aysan ka dhicin insha allah koonfur galbeedna waxaan saaraynaa xoogga gacan yaan ku siinayna madaxweynaha iyo dowladdiisa in dadka waalaha ee koonfur galbeed aan kala shaqeyno arrimaha dib heshisiinta hadalkiisi wuxuu kusoo koobay hadalkiisi wuxuu kusoo koobay wada shaqayn in la helo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada waa waxa loo baahan yahay haddii intaas uu sheegay dalkoo dhan aan ka hirgelinayno aan ka shaqeynayno waxaa loo baahan yahay wada shaqeyn u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowlad goboleedyada kuwii kama shaqeyn karaan intaasoo maxaanku yidhaahdaa baahi jirta dowladda federaalka ahna kama shaqeyn karto haddaysan ka helin gacan iyo wada shaqeyn iyo xiriir wanaagsan haddaysan ka helin dowlad goboleedyada waxaa loo baahan yahay marka in laisweydiiyo wada shaqeyntaas shacabka soomaaliyeed waa xaqiiqa waxay sugayaan in dowladdooda ay noqoto dowlad aan khilaaf lahayn oo khilaaf banaan ka yahay oo wada shaqeyn iyo soo dhawaansho wanaagsan leh in la isweydiiyaa loo baahan yahay marka waxaa loo baahanya in la isweydiiyo yaa loo shaqeeya marka taas la fahmo oo mabaadii ay noqoto way sahlan tahay in la xaliyo wax la wixii khilaafaad yimaada waxaa loo shaqeeyaa dadka sabarkiga soomaaliya sale shacabka soomaaliyeed oo shayga kuma kamiliyeen yaa loo shaqeeya iyagaa dowladda ah iyagaa qaranka ah iyagaa sabarkiga ah iyagaan u adeegnaa iyagaa wakiil laga dhigtay iyagaa la doortay horta taas yaa loo baahan yahay in la isweydiiyo oo laga jawaabo qof walba usuula anigu aan ku sarreeyo waxaan rabaa in la fahmo dadka soomaaliyeed iyagaa iskale dowladnimada barlamanada iyagaa iskale iyagaa da wakiishay bacdama anigu aan ahay ninkii ugu sarreeyo oo wakiisheen dowladda dhexe ama dowlad federaalka ah iyo dowlad goboleedyada maxaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya aniga ay wakiisheen in anigu aan wakiishay dowlad goboleedyada oo hawshii la dadoojiyo hoos loo dhigo oo iyaguna wakiil ka yihiin shacabkoodii doortay iyo dowladda dhexe oo soomaaliya dhan mas-uulka ka ah haddaan lasu xirin arrintaas laba safri haddaan lasu xirin oo laga dhigo dowlad goboleedyadu inay yihiin dad gaar ah ama dowlado gaar ah ee maxaan ku dhahaa wakiilna aanu ahayn guud ahaan soomaaliya ama dadka dadka ay mafalayaan ama aysan wakiil u ahayn madaxweynaha qaranka waxay qonaysaa marka dowlad goboleed walbaba inay u aragto inay gaar ka tahay dowladda dhexe waana waxyaabihii keenay khilaafaadkii berihii lasoo dhaafay aada maqlayseen iyo in shaqadii labada qaybood ka dhexaysay ay joojatay ummadda soomaaliyeed qaabika buuday aalankuna ee nala yaabeen waxaan rabaa inaan idinla wadaago haddii madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu aysan fahmin taas inta uu sheegay cabdicasiis oo kulligeena barnaamijyadeena dowladnimadeena iyo shaqadeena ku jirta waxba kama qaban karno caalamka doonayana kaalmeeyaanna ama gacan nagu siiyaan ka helimayna gacan maxaa yeelay annagii laiskhalaafsan oo iska soo horjeedna marka waxaan rabaa in la fahmo annagu waxaan xilka u haynaa ummadda soomaaliyeed waan wakiil u nahay muddo kooban markay doona markay doonaanna waa kaa qaadaan markay doonaanna qofkay rabaan ayay doortaa marka taasaa loo baahanya maxay tahay wax looga shaqeynaya marka waa fahmay cidda loo shaqeeyo oo waa dadka soomaaliyeed waxa looga shaqeynayo ay u baahan yihin maxay tahay waxa looga shaqeynayo waay waxa weeye dalkooda dalkeena ma ah markuu qof ka hadlayo kursi waa dan shaksi ah markuu qof ka hadlayo qoys waa dan shaksi ah markuu qof ka hadlayo dan qabiil waa shaksi laakiin ummadda soomaaliyeed waxay rabaan inaan uga shaqeyno dalkooda guud iyay rabaan ummadda soomaaliyeed waxay rabaan inaan uga shaqeyno sharafkooda inaan usoo celino iyo karaamadooda labadaas arrimood waa weyn dalka guud waa inta hadda uu sheegay cabdicasiis oo annagana burqabyada noogu jira oo amnigu koorka yahay adeega bulshada inaan gaarsiino meel walba ay joogaan iyo wada shaqeyn dhexdeena adduunka dhexdeeda inay yeelato iyo dowlad goboleedyadii dowladda federaalka ah haddii intaas la fahmo khilaafaad ma imaanayo haddana insha allah waxaan rajaynaha sanadkan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe in shacabka soomaaliyeed aysan marna ka maqlin in lais haysto ama lais khilaafsan yahay haddii ilaa yidhaahdo waxaan wada fahamsannahay annagoodin inaan ummadda soomaaliyeed ina wakiilatay ummadda soomaaliyeed inay leeyihiin dowladnimadan iyo qarankan annagana aan u nahay adeega labo waxaan aaminsannahay inaan maslaxadooda iyo dalkooda guud aan ka shaqeyno sharafkooda iyo karaamadooda aan soo celino intaas hadday mabda loo tahay ma imaan karto iskhilaafaad iyo isfahalmaad ma imaan karaan waxaan weydiisanayaa shacabka ee reer koonfur galbeed si aad maqasheen cabdicasiis waa nin wanaagsan qadar allah iyo halka ku yimid saldanad allah bixiya qofkii raba ma heli karo qof waayi karana ma jiro hadduusan ilaahay ilaahay ogolaanin inaan la wada shaqeyno kulligii inaan la wada shaqeyno gacan siino ku kaalmeyno garab ugu noqono in koonfur galbeed ee la tartanto gobolada kale ee dalka ee la tartanto waxaa kaloo na weydiisanayaa gacan inaad siisaan dowladda federaalka ah naftigeeda oo aada garab noo noqotaan oo taageerayaal aada noo noqotaan wada shaqeyntaas aan wada leenahay waxaan aaminsanahay muddo yar gudaheeda soomaaliya inay dib ugu soo noqonayso ay noqonayso wadamada ugu barwaaqada badan wadamada ugu nabadgeeya badan wadamada adduunka laga xusmeeyo oo ugu horeeya insha allah hadduu ilaah aago wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiirisay
dalkiidinka qarribay badyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada waraysyada raadiyaha cadaado qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaana ku sii siqaynaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali amar dambe ayaa maantay dowladda qatar uga mahad celiyey gaadiidka gaashaaman oo maanta ay ku wareejisay dowladda federaalk soomaaliya waxa uuna sheegay in gaadiidkan oo gaaraya siddeetan iyo lix kuwa gaashaaman ah ay dowladda qatar ka heleen xilligii loo baahnaa islamarkaana ay qayb ka tahay tayaynta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya
baa mahad iska leh ee runtii xafladani quruxda badan aan kula wareegayno ee qalabka dadka walaalaheenna ah ee qadar ee nagu deeqay runtii waxaan rabaa inaan salaamo ee taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee runtii ee xafladani ee ee qayb ka ah waxaa sidoo kale aan rabaa inaan salaamo safiirada ee safiirka dadka walaalaha dalka walaalahanah ee qatar iyo safiirka ee sidoo kale dalka walaalahannahay ee turkiga jenaraal maxamuud iyo wafdigiisa ee ka socda wasaaradda gaashaandhigga ee dalka walaalahannahay ee qatar taliyaasha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed guddoomiyaha guddiga difaaca ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed runtii maanta waxay inoo tahay maalin aad iyo aad u qiimo badan oo u farxad badan ee waxaana sharaf weyn ii ah ee inaan u maxad celiyo anigoo ka hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo kan ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda ee federaalka soomaaliyeed guud ahaan waxaan ugu mahad celinayaa amiirka dowladda aan walaalahanu nahay ee qatar sheekh tamiim bin xamad altaani iyo xukuumaddiisa dadaalka ay aan walaalaha ee aan walaalaha nahay dadaalka ay nagu taageerayaan sidii aynu sharaftii aanu ku lahayn caalamka u soo heshan lahayn sida daqsiyaha badan taas aan micnaheeda tahay inay maanta ay nagu taageereen ee qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ayna haysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan runtii waxay tahay taariikh lamiilaabaana ee qalubteenna aysan ka tirmaynin insha allahu tacaala waxaana filaynaa ama rajaynaynaa aan ka rajaynaynaa dalka walaalahannahay ee qatar in taageerada maanta ay muujiyeen ay sii wadaan si annaga aan u gaari lahayn hadafkeenna oo ah in sharafkii karaamadii ummadda soomaaliyeed ay lahaan jirtay ay ku soo laabato gaar ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed tanna waxay daliil ka tahay dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taasoo hadafka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan ali kheyre oo runtii dadaal badan ku bixinayaan in sharafkii iyo karaamadii uu soo laabto ee dibna loo dhiso ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay astaan u tahay soo laabashada ee sharafkii iyo karaamadii xoogga dalka soomaaliyeed waxaan ku mashquulsaneen inaan tababarahan siino ciidanka waxyaabaha naga maqnaa waxaa qayb ka ah qalabkooda tanna waxay tahay ballow fiican ee runtii aan dhihi karno ee astaantii ee ciidanka qaranka soomaaliyeed ayaa dib u soo laabanaysa Ee, munaasabaddan munaasabaddan oo maanta aan kula wareegayno qalabkan ciidan waa munaasabad runtii ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ay ku farxi karto annagana gaar ahaan ka wasaaradda gaashaandhigga runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxaan rabaa sidoo kale ee in aan u mahadceliyo ee, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga oo asagana sidoo kale runtii muujiyey dadaal aad iyo aad u xooggan inaan helno ee qalabkan ee ay nagu deeqaan runtii asna qayb ka noqday runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahad celiyo ee dadkii ka soo qayb galay ee xafladda ee nala joogo iyagana sidoo kale waan u mahad celinaya waxaan rabaa laakiin aan rabaa inaan shacabka la wadaago insha allahu tacaala waxaa la gaaray wakhtigii dalkaani nabadgelyadiisii iyo ee sharafkiisii iyo karaamadiisa ay soo laaban lahayd waana wakhtigii waxaa la gaaray laga adkaan lahaa dadkii dhibaateeyey ama dhibaataynta shacabka soomaaliyeed ee runtii mar walba ee u taagan xilligii aan iska dhixin lahayn ee ummaddan soomaaliyeedna dhibaatada ay ku hayaan ka dulqaadi lahayn ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeedna waxay diyaar u yihiin ayna isku diyaariyeen diyaarnay u yihiin ayagoo oo maanta haysta hogaamiya taliye runtii khibrad u leh ee arrimaha ciidanka runtii waxaan filaynaa wakhtiga dhow inaan gaarno amaan gaarsiino shacabka soomaaliyeed ee waxay ku farxi karaan ay niyaddooda ay jeclaan doonto aad iyo aad oo u mahadsan tihiin ee hadalilmaan kuma jiro safiirkeenna ee qadar runtii oo madaalaha sidoo kale wakhti badan ku bixiyey arrintaani inay suurtagasho ee safiir xasan aad iyo aad uu mahadsan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
haddii dhurwaa xaakim laga dhigo arigu xaquuqdiisa ma helo gabanay kuma fahmina maxaad ka wadaa waxba gabadha haweydiin su-aasha aniga maxaa ka jawaabaya waan sida maamulada ka jira deegaanadeenu aan u aaminay ayaguna dee hoos laaluushka qabyaalad aaxda isku dilka ay u dhaqmayaan allah cadaaladu cadaaladu goormay imaan dadku goormay garan dhintooda dadku goormay garan waxa ay yihiin gabadhaasaa ina wada hadli dhaanto oo waa la wada ogaa waana la wada ogaan
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqob
waa hagaag dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka xulashada warasyada raadiyaha cadaado qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaana ku guda jirnaa haatanna haddii aan eegno deegaanada maamulka puntland xildhibaanada maamulka puntland ayaa maantay markii ugu horreysay waxa ay yeesheen kulankoodii ugu horreeyey tan iyo doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ee ka dhacday magaalada garowe bishan horraanteedii ajendaha kulanka baarlamaanka maamulka puntland ayaa maantay waxa uu ahaa magacaabista guddiga joogtada ah ee maamulkaasi markii uu kulanku soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta maamulka puntland
maanta eh, waxaa ka qabsoomay madaxtooyada puntland shirkii golaha xukuumadda ee caadiga ahaa ee labaad ee madaxweynaha cusub ee dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi deni uu iskugu yeeray xukuumaddii hore shirkaas oo looga hadlay inta badan shaqooyinka wasaaraduhu qabtaan xagga shaqada qaranka ay u hayaan iyo shaqooyinka u qorshaysan oo faahfaahin ay ka bixinayeen si madaxweynuhu ula jaan qaado islamarkaana xogogaal dhabah uga noqdo shaqadii dalka ka socotay midii qabsoontay iyo midda hadda qorshaysan taasoo sagaaliyo tobanka wasaaradood ee puntland intaba madaxweynuhu uga dhageystay habshaqoodkooda xagga sharciga iyo shaqooyinka ay qabteen ee fulay iyo kuwa hadda qorshaysnaa ee sanadkan cusub haddii alla idmo wuxuu kaloo madaxweynuhu uga warbixiyey xukuumadda tobankii maalmood u horeeyey qorshayaasii qorshayaashii madaxweynuhu qorshaystay oo kow ka ahayd madaxweynuhu inuu uga warbixiyo golaha inuu ku dadaalay kana shaqeeyey tobanka maalmood u horeeya joojinta canshuurta canshuur dhaafka la samayn jiray si dakhliga dalka loo kordhiyo wuxuu kaloo madaxweynuhu golaha u sheegay inuu ka shaqeeyey xiriirka caalamka puntland ay la leedahay oo xoog uu saaray wuxuu kaloo madaxweynuhu dib eegis ku sameeyey islamarkaana hakiyey heshiisyadii hay-adaha lala geli jiray si aan ilduuf ugu dhicin xukuumadda cusub ee madaxweynuhu soo dhisayo taasna madaxweynuhu golaha ay uga warbixiyey iyo sababta kaliftay wuxuu kaloo madaxweynuhu ka warbixiyey amniga puntland guud ahaan gaar ahaan magaalada boosaaso oo shaqooyin badan hadda ay ka socdaan xagga amniga ah iyo caasimada gaar ahaan waqtiga caleemasaarka oo feejignaan siyaada ah madaxweynuhu uu amray shacabka puntland guud ahaan wuxuu kaloo madaxweynuhu aada ugu dheeraaday in loo baahan yahay dib u habeyn ballaaran in lagu sameeyo maaliyadda puntland ee xagga maaragtay dakhliga iyo kharashka labadaba iyo in laga faa-iideysto qorshihiisana ay tahay sidii looga faa-iideysan lahaa hay-adaha ay dhaqaalaha ay hay-aduhu bixiyaan oo ah muhiimad weyn u leh puntland wuxuu kaloo madaxweynuhu magacaabay guddi kontaroolaya ilaalinaya islamarkaana soo diiwaangelinaya gaadiidka iyo hantida dowladda oo dhammaystiran si loo hayo islamarkaana hantida ummaddu ay leedahay ay u gasho gacan aamina madaxweynuhuna wuxuu golaha golihii golaha wasiirada u sheegay in hantidaa sida ugu dhaqsaha badan loo soo gudbiyo waxyaalaha kaloo madaxweynuhu aadka ugu dheera waxaa ka mid ahaa in wadajirka iyo jiritaanka puntland iyo amnigeeda qiimo weyn ay ugu fadhido shacabkeeda iyo maamulkeedaba lana adkeeyo xukuumadduna waxay soo gudbiyeen wasaarad kasta waxay soo gudbisay kaydkeeda xagga qoraalka ee ah shaqooyinka qabsoomay kuwa socda iyo kuwa qorshaysan si madaxweynahana isha u mariyo islamarkaana ay u noqoto la jaanqaad xukuumadda cusub arrimahaasa ugu muhiimsanaa arrimihii maanta madaxweynuhu iskugu yeeray golaha xukuumadda toddobiyo tobankii bishii koowaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka xoogeedana waxaa lagu saaray in madaxweynuhuna uga warbixiyo tobanka casho arrimihii isha uu ku hayay iyo golaha wasiirada oo madaxweynuhu ka dhageystay shaqada socota midda hadda dhammaatay iyo midda qorshaysan aad waa mahadsantiin
dalkiidinkaa qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wadaa qabtaan waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada warasyada raadiyaha caadado dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaana ku sii siqaynaa haddana magaalada muqdisho haddii aan eegno dib xoogan ayaa ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala inta u dhaxaysa isgeeska soobe iyo banaadir ee magaalada muqdisho gaar ahaana gooba lagu iibiyo shidaalka waxaana ka dhashay khasaaro hantiyadeed dabka uuradiisa iyo qiiqa ka baxayay laga arkayay deegaano ka tirsana gobolka banaadir ayaa ku faafay xarumo ay ka mid yihiin xaruna lagu xanaaneeyo carruurta oo lagu magacaabo ilayse iyo goobo ganacsi oo kale mas-uuliyiin uu ka mid ahaa guddoomiyaha degmada hodan cabdikariin dhagajuun ayaa gaaray goobta waxa uuna sheegay in dabka saacado kadib la damiyey shir jaraa-id uu ku qabtay goobta uu dabku ka kacayay ayaa waxa uu ku sheegay in dabkan uu ka dhashay koronto islamarkaana uu baabi'iyey in ka badna toddoba qolo oo ka oo ka mid ah goobihii lagu ganacsanayay
waa mahadsantihiin sida aad la socotaan waxaad u jeeddaan galabtay khasaaraha meeshaan ka dhashay kolay dabka koronto ka kacay intaan xogta ka hayno sidaasay nagu wargeliyeen dadkii goobaha ganacsiga ku lahay ilaa toddoba qol oo wejiga hore ayaan u jeednaa inay gubatay wakhti koobanna maamulka gobolka banaadir oo iskaashanaya ayaa ka soo gaaray waaxda dabdamiska maamulka degmada hodan iyo ciidamada dhammaanna waa ay ka wada qayb qaateen dabkiisa u jeedaan hadda waa uu sii gabagabowayaa wax ka dhiman ma lahan waxaan isku daynay inuusan faafin ayaan ka shaqaynayoo goobtii uu ka kacay uusan faafin waanan ku xakamaynay ilaahayna waa noo suurtogeliyey inuu si dhibaana noogu dhammaado wax khasaaraha oo nafeed ma jirto waxaa jirta oon keliya alaabihii ganacsiga iyo waa saad u jeeddaan bakhaaro iyo qalab dhisme iyo isbitaalaad iyo carwooyin yaryar ayaa gubtay sidoo kale waxaa alxamdulilah ilaahay loogu mahadnaqayaa qaybta dambe iskuul ayay ahayd ilmo yaryar dhigtaan maanta maalin khamiis ahayd iskuulkii lama imaanin qaybta kushiinkaa ka gubatay iskuulka laakiin wax khasaaro nafeeda ma dhicin maamulka maamulka gobolka banaadir iyo waaxib dabdamiska dhammaan iskaashanaya maamulka degmada hodan way ka qayb qaateen sidoo kale shirkadda hormuud mahad gaar ayaan u celinaynaa mar kasta oo dab kaco si lixaadle ayay noogala qayb qaadataa tiimkiina warbaahintooda nagala soo qayb qadatay maamastiin inta aan warka ku helnay koronto ka kacay meel rasmi oo ka kacayna maanan heli weli laakiin faahfaahin dib aan ka heli doonaa wixii oo ka kacayo baarayna haddii la yidhahdo dabku saacad ma dhamma intuu socdo dabku weliba labaatan daqiiqa ma dhammayn waktiga aan ka soo gaarnay dabku oo kacay intay ku imaadeen gaadiidka dadamisku si aad la socotaan dadamisku waxuu ka imaadaa meel fog laakiin waxaan rajaynaynaa maamul gobolka banaadir oo adeeggiisa daadejiyey mar dhow degmooyinka hodan iyo waaberi iyo hal goob bay leeyihiin si loo daadejiyo uusan meel dheer u soo marin in dhowaan la heli doono waa noo dhisantaa fire stationkii iyo wixii dhammaay ambalaasyadii waa noo yaaliin bil gudaheed inaan hirgelina rajaynayna aan meel dheer laga dalbin hadda kadib oo aan shan daqiiqa ku imaan haddii la yidhahdo
waa hagaagkaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada hodan cabdikariin dhagajoon dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka xulashada wareysyada raadiyo cadaadahu qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii xisaab badneed ee kalamaan
aniga kumana qofood kurbey kafeyday kaalaman aniga kumana qofood kurbey kafeyday kaalaman
xafaayadda coffee baby
kofi bayb saana ilmaha uga qoslisa aryaada hee kalamaan beriga waa heesi raba bardihii ku yiil ishaabay dhabo intuu buniya bacaar baxay caleemuu ballaarteen bacaar saaf lamoodey ma maqli jirteen waraayin gorgaana hasinaweedima gaada jiri wareer baydhabo been ha ka sheegin baxaar ma saafaane warma baydhabo jannaydaa ka wadiin aryaadaha warkayga dhex gelinoo dowladdii arbacay waa tii arbacadi baydhabo tagtay berigoo khamiisa waa ku maqan tahay beriyoo jimcaha heesay naqa doonta allaa og arbaca allahna gaarsiiyo war dawladda caleemasaarkii lafta garaanbay haddee buuq badnidina aryaa caleemasaarka lama beriya ka badan socda medad badana maraakiib baa lagu geeya hoy caleen maahin wax la saaro koostadii shabeellaha dhexe ka bixiysa waaye war meewaad waalanta waa u baxniyow war maya waa shaclisaar waa la yaab warkiinnuna waxa uu eg yahay dadkii wareersan wiligeed waqooyi koonfurow yidha dadkii wareersan wiligeed waqooyi koonfurow yidha haye wal adeer waqooyi waa waqooyiye koonfurte waa koonfurteediiye adeer goradaha isku saarin waxa isku qasbin war maahane waa wareersantihiine dowladdaanay arbacay doorataa arbacay caleema saartaa arbacay safartaa arbacana waa timaadaa warnamiyaw taalatariyu andagahaytana warana gorada mahaytana maysin lahaa gudoomiyaha baarlamaanka medey mursal baydhawajinaymadiseedi afka furday hadali haye maxaad mursal xoog yidhihe war aydiyone ahadiiskan iska dhex dartoy doolkiidani doonka daratoy may erey dadka degan deegaanada koonfur galbeed may baan baahanyina dib u heshiisin rasmee waari haaya haaya oo aad ula jeedo war dadka koonfur galbeed hadday u baahanyiin dib u heshiisin muxaadaradii sheekayaabi ha dhigaystaana eed cafi walaalka hana kuwana qaataan war labada golee baarlamaanka waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin iyo inay iscafiyaan inay iscafiya ma xumee mooshinkiyaan geedka laga gey karay war adeero somalilan marnaba mooshinkiina kuma qanacsana war doodii shimbirariir gobotii oo kuweelena dhimaatirado oo dhegaynsada nimanyaw guddoomiyihii maday mursal hayreed madi intaa sheega dambe heesa ka dhowi may erey dalkuun koonfur galbeed iyoonay degaanshay diintiyo furgaan e waldaneeyaw dowli imbahanaaye waldaneeyaw dowli imbahanaaye waldaneeyaw dowli imbahanaaye yada dhowi gamidi gamidi barnimada madaxweynuhu ma haysine waxa uu yidhi khilaafkii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe wuu soo dhammaanayaa weligood ha dirireen waa duur walaala ah iyo deys iyo saaxiib inkastoo isdilayaan markay kula daran tahay wuxuunbaa isugu daran biiqaan go-in iyo dun hoostaa isugu xiran danka dayrinayo haddafirin xaqiiqada haweenna ma gabadle wixii rabtiimaa sheegaysiin shabaab iyo kenya amay daris noqdeen dhulkaa duulow maas ugtayo dadkood didilooyaan war madaxweyne farmaajo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo qadka taleefonka kula hadlay wuuna u tacsiyeeyey aryaadhaha madaxweynahaayo kenya xuu ka haleeya oo uga tacsiyeeyaha isagu wuxuu yidhi nin waa hore gabyo aanan hilmaamayni lama huba hal fooftaa inay caawa soo hoyane annaguna si hoosaysa baan u hindisoonnaaye layskuma hadlayn kara jawigu haatan suu yaaye markay laba hagaagtaba mid baa lala hogseegaaye markaasay balaaya hakisaa hawsha gebigeeda dadka iyaga maryaa la huwiyaa xalaq ka buuxaaya markaasuu had iyo goor shacbiga carun ka hora ininkan dabana war madiida hanagadaayaan lama rabo inay sahoyahayaan war hanagadaayaan war huba aryaadaha waxaa la yidhi lamadan beri baddaan laguma dabaalo malayna lagama soo helin oo lamaba aadin ma dabaylihiyaa ku kacsan moogi ma wax kalaa degan ma aqaan saa wax u jiraan waa yaabe hoylamagoodle maroodiyo mooya ku jiraan maqlino isku aadina war baryahan badda waxaa ka degaayaa la yidhi lixdan iyo siddeed gaari oo gawaarida gaashaaman ah oo dowladda qatar dowladda soomaaliya ugu deeqday war waxaad sheegaysaan ma aha badda waxaa la yidhi tahriib lama ogola warnimada waxaa idiin weydiiyey qadar ma booskii maaladkay gashay aryaadaha haddii qadar timid amaa sacuudi xanaaqaahe war qadar iyo sacuudiga bunana wadaxyaar rabaan warnimada waxaa la yidhi markaan ballaminaa ka kale naga biqleeya ma ogtahay wax ma biirsane waa bedelanay boowe madaxweynaha benulaan washiilayibu ka joojiyey saxiixii kuwii horena dib baa loo eegayaa buu yidhi war adeero madaxweynaha soomaalilan muuse biixi wuxuu saxaxo kaga qarnafsiiyo dib looguma noqdo iminkana wuxuu handaraabay dowladii hoose war magaalada beledweyne duleedkeeda al-shabaab waxay ku xirtay nin ka mid ahay ergada xildhibaanada soo dooratay oo haddana laguhiis ugu tagay oo garsoor u doontay oday maahin waxay kenya xirtay ciyaalka oo ciyaalsiyo ciyaalka xaafadda iskee kuwa oogashakisa waaiimaaha inay weerareen ay xeerata kenya kuwa kalena waa jiri weysaa war waxaad ogtihiin lama arkee ninka xilkiisii lagu qabsaday waa guddoomiye ururka sawirada war saas meemeelu dhismaanka sooda tiyaatirkuwu hoy lamagoodle waddooyinkii xerteena in la furo u baahan war adar ictiraafku in yar buu noo soo jiraa horta lagu kalkaxeen war yaa war wanaagsan sheega amana kala wada adignaa bilaab marka wanaagsan marka hore war ilmihiina la talsha war ilmaha yarayaalow walaalkaa cafi waa beriya haada war adar horta laga tagaydan cafiyi maynay adduumiya aqraadin ictiraaf lay weydiyaasi war haddaanaan nacfinay nagu kala wadniyo war ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada qararacda nagala tag qabta ninka qabta
meel barakaysan dege
waa hagaag dhegeystayaal fariintaasi xubinta xisaabbatnada kalamaan waxa ay u dambeeyeen barnaamijka xulashada wararsyada raadiyaha cadaadoo dhegeystayaal barnaamijka ca waxaa soo saaray lana socodsiinaya anigoo cumar ah saaxiibkay xasan axmed maxamed ayaa ii farsamaynay tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lacayna intaan ku kulmayna waxaan inkaga tegayaa heesta aan idiin ballan qaaday bilowgii barnaamijka waxaa la yidhahdaa isku duubni kooxda midnimo tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
haddaan daayarteenu kicin oo aan kala direexo afrika wou dambaynaayo dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno abidkeen allow allow allow isku duunikeen allow allow allow isku duunikeen haddaan daayarteenu kicin oo aan kala direexo afrika wou dambaynaayo dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno abidkeen allow allow allow isku duunikeen allow allow allow isku duunikeen dadka wada ooyayay indhuhu qooye nilmada daryeelaw soo kaciyo allow allow allow dabdehayasi allow allow allow dabdehayasi dadka wada ooyayay indhuhu qooye nilmada daryeelaw soo kaciyo allow allow allow dabdehayasi allow allow allow dabdehayasi haddaan daayarteenu kicin oo aan kala direexo afrika wou dambaynaayo dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno abidkeen allow allow allow isku duunikeen allow allow allow isku duunikeen haddaan daayarteenu kicin oo aan kala direexo afrika wou dambaynaayo dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno dhagiba mayno abidkeen allow allow allow isku duunikeen allow damirkina waa dhintee allow allow allow midna weeye keen allow allow allow midna weeye keen qalbiga daqaraa ku yaal wadnaha dacar baa